Waad mahadsan tahay walaalkaa. Hawlgalka raadci Ridwaan ee shalay ay ku dhawaaqeen kooxaha kacdoonayaasha ee ka dagaalama waqooyiga dalka Suuriya ayaa halkiisa weli ka sii socda, iyadoo kooxaha kacdoonayaashu ay dhanka dagaalka ka sameynayaan horumarro kala duwan, islamarkaana khasaare lixaad leh oo isugu jira naf iyo maalba gaarsiiyeen askarta nusayriyeed ee Bashaar al Asad iyo maleeshiyaadka ay taageerto xukuumadda Shiicada ah ee Iiraan. Tan iyo shalay howlgalkii bilowday, waxaa lagu dilay boqolaal askari halka lagu dhaawacay boqolaal kale oo ay intaasi sii dheer tahay maxaabiis tirabeel ah oo ku soo dhacay gacanta kooxaha kacdoonwadayaasha ee ka dagaalamaya waqooyiga Suuriya ee intaanan u gudagelin khasaaraha lixaadda leh ee gaaray askarta nusayriyeed ee Bashaar al Asad iyo maleeshiyaadka ay taageerto dowladda Shiicada ah ee Iiraan een waxay wararka haatan la helayo tilmaamayaan in kooxaha kacdoonwadayaashu ay la wareegeen magaalooyin ay ku jirto Khan al Casal iyo magaalooyin kale oo fara badan waxaana magaalooyinka ay kooxaha kacdoonwadayaashu la wareegeen ugu weyn magaalada Al Fawj 46 oo ka mid ah magaalooyinka dhaca waqooyiga dalka Suuriya ee sidoo kale kooxaha kacdoonwadayaashu waxay kaabiga ku hayaan islamarkaana dhowr kiiloomitir oo keliya u jiraan magaalada Xalab ee dalka Suuriya waayo waxa ay la wareegeen magaalada Khan al Casal oo qiyaas ahaantii laba kiiloomitir oo keliya u jirta magaalada Xalab ee waddanka Suuriya oo ay beryahan bahareeraheeda ka socdeen dagaalada xooggan ee lagula jiro maleeshiyaadka shiicada ah ee ay taageerto dowladda Iiraan iyo ciidamada nusayriyada ee Bashaar al Asad ee tan iyo shalay markii uu soo bilowday howlgalkan waxaa nidaamka nusayriyada laga dilay askar kor u dhaafaya laba boqol oo askari halka sidoo kale laga dhaawacay boqolaal kale waxaa intaasi sii dheer sida aan horay u soo sheegnay maxaabiista tirabeelka ah ee marba marka ka dambaysa ku soo dhacaysa gacanta kooxaha kacdoonwadayaasha magaalada Al Fawj 46 iyo hareeraheeda oo kaliya waxay howlgallo ay ka sameeyeen kooxaha kacdoonwadayaashu gacanta ku dhigeen kow iyo toban askari iyo sarkaal ciidan kuwaas oo ku biiraya maxaabiista faraha badan ee marba marka ka dambaysa ku soo dhacaysa gacanta kooxaha kacdoonwadayaasha ee si aan wax badan uga ogaano howlgalkan iyo sida uu ku soo bilowday iyo haatan sida uu ku socdo ee waxaad markan ku soo dhowaataan xasan cabdulqani oo ah mas-uulka idaaratul camaliyaad dhanka kalena ka warbixiya howlgallada kala duwan ee ay sameynayaan kooxaha kacdoonwadayaasha wuxuuna ka warbixinayaa khasaaraha lixaadda leh ee ay gaarsiiyeen nidaamka nusayriga magaalooyinka ay la wareegeen tan iyo bilowgii dagaalka iyo hubka gaadiidka iyo saanadda ay kula wareegeen dagaalka فقد تمكنت قواتنا من تحرير مساحات واسعة أبرزها الفوج 46 وقرية الشيخ علي والشيخ عقيل وبالا وقبتان الجبل وحير دركل والقاسمية وحور وجمعية المعري والسلوم وعنجارة وعاجل وتلة الضبعة ومعمل الزعتري والهوتا وأورم الصغرى وجمعية الأمين وجمعية السعدية وأورم الكبرى وأرناز وكفر بالسين خلال عملياتنا تمكنا بفضل الله من اغتنام 12 دبابة وعربتي بي ام بي وستة رشاشات ومدافع هاون وصواريخ مضادة للدروع كما دمرنا دبابة في ريف المهندسين الثاني وأجهزنا على 25 عنصرا للنظام المجرم والميليشيات الإيرانية العابرة للحدود بعد إيقاعهم في كمين محكم نفذه مقاتلون في بلدة قبتان الجبل وأسرنا ضابطا وأحد عشر عنصرا في الفوج 46 ومحيطه واليوم بدأت قواتنا بتنفيذ ضربة استباقية جديدة في ريف أدلب الشرقي حيث بدأت تحصينات العدو بالانهيار منذ اللحظات الأولى للتقدم بفضل الله وتمكنا من تحرير بلدات داديخ وجوباس وكفر بطيخ واغتنام أربع دبابات وعربة بي ام بي marka laga soo tago khasaaraha marba marka ka dambaysa gaaraya nidaamka nusayriyada ee Bashaar al-Asad iyo ciidankiisa waxaa shaashadaha caalamka laga daawanayaa askarta nusayriyada Bashaar al-Asad oo isaga cararaya fagaaraha dagaalka iyagoo aan dhigli qabta lahayn waxaana marar kala duwan muuqaallo ka soo bandhigay iyagoo cararaya ee kooxaha kacdoonwadayaasha oo kaamirada la daba jooga maadaama ay si dardar leh ku socdaan howlgalladu islamarkaana marbe xero loo daadanayo magaalooyin kala duwan iyo deegaano ay soo gelayaan gacanta kooxaha kacdoonwadayaasha waxayna askarta nusayriyada ee Bashaar al-Asad u qaybsameen kuwo la dilay kuwo dhaawacmay kuwo isaga cararay fagaaraha dagaalka iyo kuwo ku jira gacanta kooxaha kacdoonwadayaasha ee hoggaanka kooxaha kacdoonwadayaasha ayaa diraya fariimo kala duwan oo ku socda ciidamada nusayriyada ee Bashaar al-Asad waxayna ugu baaqayaan in ka hor inta aan gacanta lagu dhigin oo aysan soo gaarin rasaastooda iyo xabadooda inay isaga baxaan dagaalka waalidiintooda ayayna ugu baaqayaan inay ceshadaan ubadkooda dhinaca kale marka la fiiriyo howlgalkan iyo sida uu socdo waxaa ka muuqanaya diyaargarow aad u ballaaran waxayna dagaalka soo geliyeen awood intii ay hayeen iyagoo weerarada ay fulinayaan u adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn madaafiicda goobta gaadiidka dagaalka iyo hab weliba oo ay ku naafay karaan askarta nidaamka nusayriyada iyo maleeshiyaadka ay taageerto iiraan ee uu howlgalkani beegsanayo ee ma ahan wax hal iyo laba loo tirin karo ee meydadka askarta bishaar al asad ee ay soo qabteen kaamirooyinka ee muuqaaladoodana la baahiyey oo dhegta dhiigga loo daray ee marka la fiiriyo howlgalkan ay ku dhawaaqeen kooxaha kacdoomodayaasha iyo sida uu u socdo ee waxaa ka muuqanaysa dhammaan jihooyinka kala duwan ee uu ka socdo howlgalkan isku xirnaan aad u ballaaran iyo hadba meeshii ay xabaddu ka kululaato oo loo gurmanayo ee sidoo kale dadka waayeelada ah ee aan tabarta badan haynin ayay kooxaha kacdoomodayaashu ka fogeynayaan aagga dagaalka iyadoo nidaamka nusiiriyada uu duqaymo cashwaa'i ah halkaasi ka fulinayo ee howlgalladu waa kuwo si xawli ah ku socda ee marba marka ka dambaysana waxaa gacanta lagu dhigayaa magaalooyin hor leh waxaa la dilayaa askar ka tirsan nidaamka nusiiriyada iyo maleeshiyaadka bishaar al asad howlgalkan inta uu socdayna saraakiisha ugu waaweyn ee lagu dilay waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsanaa ilaalada kacaanka ee iiraan oo heestay derajada sarreeya guuto islamarkaana lagu magacaabi jiray kiyomarth borhashmi oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa dowladda iiraan waxaa lagu dilay dagaaladan xooggan ee ka socda waqooyiga suuriya ee markaan soo ururinno dagaaladan ayaa si xuuli ah uga socda gobollada xalab iyo idlib waxayna inta ugu badan dagaaladu ka dhacayaan gobolka xalab ee dalka suuriya iyadoo sida aan horay u soo sheegnayba kooxaha kacdoomodayaashu ay kaabiga ku hayaan magaalada xalab ee waddanka suuriya wixii ka soo kordha xiliyada soo aadan ayaan idiin soo gudbin doonnaa insha allah